halkani waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyed aalaaba waxaa marti noogu noqda aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan ee caalamka meel kastoo ay ku nool yihiinba waxa waa golaha marti noogu ah guddoomiyaha gobolka sanaag waa maxamuud ciyoon guddoomiyuhu horey buu golaha noogu yimi magacaygu waa gabood weeye waxaa qaadi doona codka golaha iyo websaydyada kala duwan ee golahu leeyahay iyo weliba websaydyada golaha la shaqeeya sida budmaanta siyasaadaal waayahay maxamuud soo dhawow aada bal kunsaalaya waxaa jirta in muxuu ahay gobolkaa sanaag beryahanba iyo weliba gobollo fara badan oo puntland abaaro fara badan ka jireen maxaa iska bedelay abaarihii
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa dhammaantiinba golaha waa idin salaamayaa waxaan idin rajeynayaa inaad maaragtay aada ku nooshihiin nabadgelyo iyo barwaaqo iyo caafimaad intii bugtana allaha kaafiyo intii safar ku jirtana ilaahay ha badbaadiyo ha nabadgeliyo sida aan la soconay waxa weeye xalqadii horeeto ama wareegii horeeto oo halkan aan ku kulanay waxaa jiray in meelo kamid ah puntland sida xeebta dhanka laasfuro iyo macagta iyo gobolka bari meelo kamid a iyo karkaar iyo gardafu inay roob ka da-een halkaasna dadkii dad badan oo maaragtay meelo badan ka yihiin daafaha maaragtay geeska africa inay usoo hayaameen oo usoo naqguureen waxaa jirta marka dadkii meelahaas ka tegay wax xoolaha un bay la carabeen oo ay la aadeen meelaha roob ka da-ay waxa ay marka meeshii ay joogeen kaga tageen dadkii maasada ahaa caruurtii iyo dumarkii ayay kaga tageen iyagoo meesha ay ka guureen oo abaarta ay uga guureenna ay kaga tageen maaragtay xoolaha wixii dee socon waayey ama qaatami waayey ama ay tidhaahdeen halkaa naf la gaari maayaan marka beryahan waxaan la tacaalaynay dadkii gobolka sanaag dhulka la yiraahdo gediga ama dhagax labaasood ama soolka ama xabeedka lagaga guuray in la ururiyo oo meel la isugu geeyo si halkaa wixii lagu tari karo loogu taro waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa qurba joogta soomaaliyeed oo runtii kaalin mugla ka qaadatay gurmadkii abaaraha iyo dadka tabaalaysan ugu dambeyn maalmahan soo dhaafay maraykanka dadka ku nool ee soomaaliyeed dhaqaale fiican ayay gobolka sanaag soo gaarsiiyeen waxaan uga mahad celinayaa dadaalkoodaas waxaana u sheegayaa in ay weli ay jirto dad tabaalaysan oo meelihii laga guuray ama meelihii laga tegay jooga oo maaragtay u baahan biyo iyo raashin iyo weel iyo wax kasta u baahan waxaan insha allahu idinka rajeynayaa inaad dadaalkiina aada sii wadi doontaan sidoo kale dadkii guuray oo meelahaa tegay weelna lama teginin xoolihiina weli ma macaan marka waxaa dawladdu qorshaysay in afar kun oo qoys oo raashin loo geynayo iyo laba kun oo booyadood in insha allahu tacaala maalmaha soo socda madaxweynuhu uu horkaco oo uu tago meelahaasi dadka raashinkaas loogu qaybiyo loogu geeyo bustayaal iyo dhar biyahaasna loo geeyo insha allahu tacaala dadkii degaamadaas loogu tegeyna si gobonimo leh oo wanaagsan ayay dadkii usoo dhaweeyeen ay maaragtay umarsooreen wixii ay heli karayeena ay u qadimeen marka aada iyo aada baad u salaaman tihiin golaha iyo dadaalka uga qaatay si gaar ah ayaan uga mahad celinayaa qaylo dhaanteedii aan gaarsiinay daafaha soomaalida ku nool
waayahay maxamuud t v-da waxaan ka arkayay dad badan oo kusoo haro ku ururay meesha udhaxaysa ceelbur iyo bal meel tuga ku yaala sidoo kale xingabool dad kusoo ururaysa xadeedka ku dhow iyo sidoo kale meel ceelbur iyo udhaxaysa xingabool dad kale ayaa ku ururay dhaar laftigeeda dad baa ku ururay dadkaasi iyaga yaa wax siiya oo wax soo gaarsiiya waa dadkaa lasoo ururiya meelaha degan iyaga fardaan xoolahoodii hada aan la joogin haddii haysteenna ay la kaxeeyo la tiiri kara
dadkaasi waxay isugu jiraan laba qaybood waxa weeye waa dad markii horeba xoolihii intay ka ka dhamaadeen abaarta ka raaceen haysato iska ahaa oo meel iska joogay iyo dad maaragtay xoolihii laga raray oo xoolihii ka guureen oo maata iska ah caruur iyo dumar marka dadkaas wixii maaragtay jaaliyadaha iyo wixii maaragtay guddiyada abaaraha ee maaragtay heer puntland ka yimaada ayaa la gaarsiiyaa ama hadday tahay raashin iyo hadday tahay biyaba intaba marka dadkaasi labada qaybood ayay isugu jiraan xataa campaign ama olole mobile help maxaan ku idhahdaa oo caafimaadka ah ayaan u dirnay oo qolyo dhalinyaro ah oo hay-adda secretary shaqaalaheeda ah shaqaale iska ururiyeen ayay afariy toban casho ay maaragtay meelaha dadku ku urureen oo baadiyaha ah iyo meelaha tuulooyinka fogfog ay gaarsiinayeen si dadka maaragtay xanuunada abaaraha ka dhasha ay heleen oo maxaanku hargab xumad daran wata iyo shuban iyo nafaqa daro intoo dhan ba ay weli tacaalaan haddii aan la idmo
waayahay waxaa jira dad fara badan oo hayaanay oo gawaari lagu raray oo la geeyey gobolkaasi galbeedkuub gobolka bari qaybo kamida karkaar gobolka nugaado qaybo kamida dadkaasi waxaa la sheegayaa ilaa togdheer ilaa iyo mudug qaybeeda kala duwan ilaa iyo dhul badan bay ka hayaaneen waxaa la sheegayaa in ay kala kulmeen xooluhu qaniin amase xanuuno kale ee laftiga ka dhashay halkaa maxaa ka waraysaa meelidahaas
xooluhu runtii horta halkaasi sida aad sheegtay meelo badan baa laga soo hayaamay oo loo soo naqguuray waana meesha keliya oo hadda danaqa iyo maaragtay iyo roobka uu ka da-ay runtii marka ay xoolihii tageen horta waxay ka heleen yani geedo ama meel ama naq ah oo ay maaragtay ku nagaan karaan oo sugaan leh waxaa dhici karaa inay maaragtay xoolahaasi ay xanuuno ay qabeen oo xanuunadii ay isugu tageen marka waad la socoteen wasaaradda xanaanada xooluhu waxa ay jireen kooxo caafimaadka ah caafimaadka xoolaha ah si ay xoolaha usoo dhex maraan oo usoo daweeyaan halka wasaaradda caafimaadkuna ay yana dirtay kooxo xagga caafimaadka dadka ah oo dadkaa soo soo dhex maraya si xanuunadaas meesha dadkaasi isugu yidhi maxaanku idhaahdaa loo maaragtay loo loo daweeyo xoolahana loo daweeyo xanuunada kala duwan ay qabaan xataa kuwabaa jiray geesfur qabay oo meelaha kasoo hayaamay oo yimi marka xoolihii markay meesha isugu yimaadaan xanuunihii kala duwanaa way kala qaadayaan oo ay dooxa wada qaadayaan waxaa kaloo jirta iyadana maadaama dad badan oo soomaaliyeed ay isugu yimaadeen oo dadka reer guuraaguna ay iska jirto maxaanku idhahdaa ay dhici karto nabadgelyo xumo kuwo maaragtay beri hore islaayay inay halkaas ka helaan isugu yimaadaan oo muddo iswaayay oo naqu isu keenay maxaanku idhahdaa kuwa deegaanka laga yaabo inay waxyeelayaan ama dhirtii jaraan ama kobkii ay maaragtay ay gaarigii dhex mariyaan qolyood maarata deegaanka ilaaliy ciidamo deegaanka ilaaliya iyo ciidamo amniga suga oo ciddii maaragtay xadgudub samaysa si naqaas iyo geedahaas nabadgelyo loogu wada baaqo ka ka shaqaysa ayaa iyadan iyagana loo diray
waa gartay dadku boolaha biyaha dowladdu waxay iclaamisay in boqol dollar dowladdu ay biyaha ku qaado oo ku geyso beelaha looga baahan yahay baabuurtan xoolaha raraya xasa maadaama xoolihii go-aanba ayna wixii la qaadayaaba ay yihiin wax ka soo haray abaartaas oo iyaga laftigoodii aanay nacayn gaadiidka yaga qiimo loo jaray mise gaadiidku oo baabuurtan qaadaysaa qof waliba wixii uu afkiisu ka go-aamiyo unbuu ku qaadaya yaase ka bixiyo cidi caawma ka caawisa dhaqaalaha dadka baadiyaha runtii gaadiidkaas dadka gurayay ma ma jirin qiimo loo gooyey ama dawladda ay qorshe ay u samaysay ma jirin sababtoo ah waxay iska ahayd markii roobku da-ayda qof walba meeshii joogay unbuu gaari ka dalbaday ama deyn ha ku qaato ama gaari uu garanayay ha noqoto ama ha noqoto maxaanku idhaahdaa dad heladiisa oo qaraabadiisa oo soo caawintay ha noqoto toddoba toddoba boqol oo dollar kun dollar ilaa kun iyo saddex boqol oo dollar ayaa dhulka xadeedka iyo soolka ee gobolka sanaag laga qaadayo beri lagu geenayey marka waxaa jiray uun taliidaha dibadda qaarkood ayaa maaragtay lacaga soo diray marka shidaalka baabuurka loogu shubayey oo marka xoogaa qiimaha ka dhameeyey laakiin inta badan waxay ahayd barnaamijka ku macaamilayaan qofka reer dadka reer guraaga iyo gaadiideyda ay ku macaamilayeen baabuurta waaweyn meel kasta bay ka imaanaysay ilaa iyo waqooyiga tog dheer bay ka imaanayeen baabuurtu ilaa laascaanood ilaa buuhoodle ilaa iyo mudug ilaa iyo kashishow ayay ka imaanayeen oo baabuurtu dee way shaqaysanayo hayaan baabuur maaragtay waaweyn oo dhaadheer oo way qaadi karaysa ilaa afar boqol oo neef oo xoolaha hal mar qaadi karaysa ayay ahaayeen marka baabuurtaasna wasaaradda maaliyadda waxay ufududeysay inaan uun la weydiin wax cashuura la weydiin mar hadduu baabuurku dad sido oo uu si free ah u mari karo taariko kasta ama blade kasta ha ku xidhnaado arrimahaas unbaa la fududeeyey iyo shidaalka ay soo direen dadka gaaliyaduhu laakiin inta kaleeto waxa ahayd waxay ku macaamilayeen qofka reer guraaga oo raba in xoolaha loo raro iyo gaadideed
waayahay dhulkan dawladda tabarkeeda waan garanayna dhulka ugu ballaaran ee abaartu ka dhacdayna waa dhulka maamulka puntland uu ka taliyo marka aad sidaa u eegto awoodeeda adoo ku qiyaas qaadanaya dawladdu hawl inta la bixi gashay abaarahaasi ha noqoto rabidda ha noqoto biyo dhaaminta ha noqoto raashinka awoodeeda adoo ku qiyaas qaadanaya agrasha miyaa jirtay si dawladdu iyadu wixii looga baahnaa awoodeeda waa fulidaysay hadda adoo barasaad gobolka ah bal qiyaas laga siyaa waa mahadsan
aada iyo aada ba umahadsan tahay mister degood dawladdu sida aad sheegtay iyadoo ma arrintani ay tahay masiibo ballaaran oo dowladaha xoogga waaweyn oo ma garanaysaa culays ku noqdaa haddana saas oo ay tahay qorshayaasha dawladda dejisay oo ay ugu horreysay in guddi heer qarana oo abaareed la sameeyey hay-adaha ku tacalluqa hawlaha ku tacalluqa sida hay-adda masiibooyinka maaragtay qaabilsan ee hadma iyo maxaan ku wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorshaynta wasaaradahaas oo iska dhan in guddiya laga sameeyey qorsheeya oo soo xog ururi soo sameeya marka hore marka dambena khayrdhaan sameeya wixii yimaadaana isku diba rida runtii waxay u muuqanaysay hawl culays ku ah maaragtay ama maxaan ku rahaa itaalka marka loo eego dawladda puntland oo dawlad maaragtay dawlad goboleed ka tirsan federaalka soomaaliya ah runtii waxaan oran karaa meesha uu dhaliisha ay ka jirtay waxay ahayd dawladda federaalka dawladda dhexe oo iskaga mashquulsanayd maxaan ku yidhaahdaa ku mashquulsanayd doorashooyin iyo wixii lamida ku mashquulsanayd oo halkii laga reebay inay dekafargarayso maadaama ay dawladdii dhexe federaalka ay tahay matalaysay soomaaliya oo dhan matalaysay oo beesha caalamka la macaamili karaysay oo iyadu maxaan ku yidhahdaa abiilka ama kheyradhaanta ay samayso ay maaragtay dhagaha caalamka ay maqli karayeen oo dawladda aqoonsan yahay ah ayaa xaggeeda gaab ka jiraa waad arkaysa guddigaa la magacaabay leeyahay guddiga abaaraha heer qaran waxayna waxayna ku ku wareegayaan inta koonfurta ah xitaa daladweyne iyo meelaha ma soo gaadhin marka dhaliishu xaggaasi ka jirtay sida aan is leeyahay laakiin puntland intii itaalkeeda ahayd waxaan ku dadaal fiican oo maaragtay la oran karo waa isdhabarshadii siday ahayd ama yani waxay dareemaysay mas-uuliyad iyo waxay dareemaysay dadkii inay maaragtay u baahan yihiin in la isu taago ayay maaragtay runtii ayay u u istaageen hay-aduhuna way soo dibdhaceen runtii hay-adaha puntland jooga kajawaabidooda aada bay usoo dibdhaceen oo waxay bilaabeen ba waxa weeye waa bishan january iyo bisha december lasoo dhaafay akhirkeedii bilaabeen intii ka horreysay waxay ahayd shacabka reer puntland abaabulkii laga sameeyey iyo jaaliyadaha qeyldaantii laga sameeyey iyo dawladdu waxay geedkeeda ku ugu noqotay xataa waa arkayseen oo ciidamada ayaa meelahay joogeen garaamkooda iyo xoogaa garo raashinka dadka wax ka siinayay oo booyadahooda dadka ugu dhaaminayay waa la socoteen marka waxay ahayd qof walba meeshuu joogo ayuu ka dhaqaaqayay oo dadka wax wax tarayay wixii yani uu kari karo oo karaamkiisa ah idinkuna haddaad muqdisjoogta soomaaliyeed kaalinta aad qaateen aada iyo aad bad umahadsan tihiin insha allahu tacaala welina hawshii way taagan tahay waxaan idiin rajeynaya inaad sii wadi doontaan waqadaas iyo waxa aad la baxaysaan
waaya waxaa jira hay-ado yaryar oo iyagu sheega inay gobolladaasi waxgeeyaan maamul ahaan ma ogaataan waxa ay meelahaa keenaan oo ma ka waraysaan ise magac ahaanuba tiifiyada ay isla soo saaraan oo ay isugu xayeysiiyaan inay gobolladaasi iyo dhulkaa wax ay geeyaan wax waran baan kasii qabtaa kuwa
waa jiraan runtii dad soomaaliyeed oo iska dadaalay oo n g o yo maaragta loo kala intay samaysteen meelaha wax looga soo diro laakiin ma badna runtii namada soo ogeysiiyaan inta badan oo waxay ku fiicnayd in lais og yahay oo la wada socdo oo meeshana u baahan iyo meeshana ka baahi weyn in la yiraahdo maadaama maamulkii aan nahay laakiin qof mar hadduu qofku wax qabanayo iyo waxbaan qabanayaa annaga waxbaba dhibba uma geysano umana dhibna uma aragno laakiin way jiraan dad maaragtay aan ka aragno iyagoo meelheblaayi aan wax ka qaybinay ama biyo ka ka dhaaminay ama raashin baan ka qaybinay iyaga oo leh waa waan aragnaa laakiin wuxuu quality uu leeyahay intuu sii yahay tafaasiil hoose maba sii weydiino masi masii raadino in looga mahad celiyo uun dadaalkii samaynayaan uun baan kasoo gaabsanaa
waaya maqaalida abaaba xagga kaga tagno dadka reer puntland waxaa jira arrin la yidhaahdo isku tashi isku tashiga mashruuca ugu ballaaran loogu talagalay lagu qabto mashruuca waddada dhawaanna socdaal baa ku soo martay tuulooyin iyo dhul badan ku soo martay ilaa iyo weliba aaggaa waddada maraysa waddada aldahri iyo argaabo maxaa sababta kuwartay dhulka waddadu qaabtay u socotaa dadka ku noolaysa sidee iyagu arkaa
wadadaas runtii mashruucaas mashruuca ugu weyn oo puntland ay ku tashato madaxweynuhu kaabayaasha dhaqaalaha uu ku hirgelinayo weeye dadkii meel la yiraahdo magaalo la yirahdo cawsane oo daahir soddon kilomitr u jirta ayaan kala qayb galay dadkii bulshada ah magaaladaas joogay oo wadooyinkii banaynaya magaaladu say say magaalada u dhex marto wadadu ayay waxay ka banaynayeen dhismayaal kusoo durkay wadada ayay u diyaar garoobayeen iyaga ayaana maaragtay dhankooda xaggooda ayay ka sii inay u diyaar garoobaan oo ay baneeyaan wadada u baneeyaan dhismayaasha ay dumiyaan hadday hoosooyin ahaan lahayd hadday dhismayaal kale ahaan lahayd intaba si wadadu ay u marto iyada oo maaragtay meeshii ay banaan tahay marka dadku murankood aada iyo aada buu u fiican yahay kalsooni baa lagu qabaa shaqadu sida ay u socoto inkastoo aad garan kartid duruufaha abaareed in ay maxaanku rahdaa hawshii la waday ay maaragtay ku tahay maxaanku idhaahdaa ay runtii ay culays ku tahay ama dadka xaggooda ha noqoto oo waxay kaga qayb qaadan lahaayeen hadday xoolo nool ahaan lahayd hadii wax kale ahaan lahaydba ay dadkii ay duruufta abaartu ay dhibaataysay wadada dhaftigoodu waa isku tashi oo dowladda puntland ayaa maaragtay cashuurihii loo saaray wixii soo degayay iyo wixii dhoofaya iyo gaadiidka loo saaray un baa lagu wadaa weli meel kaleto wax ugama imaanin taasna waa garan kartaa iyada naftigeedu inay hoosu dhac uu ku imaanayo marka duruufahaas jira ma aha e runtii nimankaasi waxay shaqaynayaan haddaad meesha aad martid lixda subaxnimo ilaa iyo lixda maqribnimo laba iyo toban saacadood bay shaqo ku jiraan oo gaadiidkaasi isdhaafaya oo shaqada wadaya waxaa kaloo xusid mudan dhagoodow meesha la yihahdo cawsane oo hadda wadadu ay gaadhay laga shaqaynayo shaqadii ay ka socoto waxaan maalin wuxuu ka dhagax dhignay ceel hiig ah oo la rabay in dadka deegaankaasna ay biyo meel ay biyo ka helaan ay unoqoto wadaduna ay ku shaqayso wadadu biyo ubaahan tahay meeshii hadba maaragtay cagabtu marto ama rasuul lagu sameeyo in la rusheeyo dabeedna maxaanku irahdaa la jugeeyo oo biyay ubaahan tahay wadadu marka in wadaduna ay ka faa'iidaysato marka waxaa waxaa dhacday in baabuurkii riigi ahaa warkaa ka shaqaynayay inuu xumaaday isagoo uu ku taagan meeshii uu biyaha ka ka ka qodayay marka taasna waxa weeye runtii waxay ku noqon doontaa caqabad wadada shaqadeedii ama meeshii biyaha looga soo qaadi lahaa waxay noqonaysaa meel fog oo durugsan inay booyadu kasoo qaadaan taas oo culays ku noqon doonta shaqadii maxaanku rahdaa wadada laakiin waxaan rajeynaa insha allahu tacala inaan ka gudbi doono maalmaha soo socda haddii ilaahay fadhi
waaya dhinaca heerta aan aado dhinaca heerta dad badan baa usoo hayaamay oo ilaa iyo xeeraha togdheer ka yimi ama gobolkaasina xeebihiisa shi ka yimi heerta dhulkaasina waa xasinayaa in yar maaha ee muxuu ahaaye waa buurta iyo dad wada saaran yihiin wala jirta bay soo kordhin karaan dadka faraha badan ee isugu isugu yimi dhulkaasi yar ee muxuu ahaye heerta la daadi karo iyo lacagta
dadkaas halkaa isugu yimi sida aad sheegtay ilaa iyo marka la yihahdo ceelaayo ilaa iyo laafasurad ereyadaas intaas dadkii yimid iyo dhanka macagta intaba dhanka macagta runtii dadkii tegay waxay ka heleen baad fiican laakiin xeebta oo dhinaca maaragtay aad garanaysid oo durduri iyo daaqsimeedkaas badan iyo shimashinid iyo gacan iyo xayda yare muxuuka xayda yaale iyo ilaa iyo waqdariya waad garan kartaa oo saddex sano roob kama dihin taas waxay keentay inay geedii soo bixitaankii xoogaa uu dib dhaco dadkii tegay marka runtii gurmad bay u baahdeen biyaa loo geeyey shaqo abuurna waa loo sameeyey ilaa kun iyo afar boqol oo maaragtay qoys mashruuc ay ka faa'iidaysanayaan oo livelihood ah oo lacag shaqo lagu bedelanayo in harooyin ay qodaan inay waddada ka shaqeeyaan in maxaan ku dhahdaa deegaanka maaragtay bohlaha meelaha bohlaha ee dooxooyinka ee maxaan ku rahdaa dhaawacaya maxaan ku rahdaa dooxooyinkii la qabto marka shaqooyinkaas ayaan ku wajahnay waxaan rajeynayaa kulli maalmaha soo socdana in ay ay tegi doonaan qolyo raashin ka qaybinaya oo maxaan ku rahdaa dadkaas raashin u geynaya maadaama aanay meesha raashin ma teginin tiimkii caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee dadkuna wuu gaaray iyo caafimaadka xooluhuna wuu gaadhay laakiin arrintaa ugu werwerka badani dhegahooda waxa weeye in dadkii halkaas tegay oo dhanka xeebta ah iyo weliba macagta in ay bilaabeen dhuxul inay gubaan oo maalin dhaweyso dadkii deegaanka joogay iyo dadkii gubayay in ay maaragtay hoorimaad uu dhex mari gaaray odayaal marka baran ka tegay ayaa arrintaas maaragtay u istaagay si ay maaragtay u dhex galaan oo bal in colaad meesha ka dhacdo loo ilaaliyo dhuxushiina dadkii gubayena la yidhaahdo dee deegaanka iyo dhulka hagudinina marka way iska imaan kartaa markii dad meelo badan ka yimi isugu yimaadaan mid dhuxulaysato ahaa oo maxaan ku dhahdaa dhuxushaas uun guba iyo mid maxaan ku idhahdaa cashiimo cashiimada ka shaqayn jira oo cashiimaysto ahaa dad dabeecado kala duwan markay isugu tagaan way iska imaan karaan dhibaatooyin kala duwan waayo cidda muxuu ahay shaqa abuurka ka samaysay xeebta ee kuwii dhowrka boqol ee qof markaa ama qoys ka hawlgelinaysa halkaa waa hay-ad hay-adda mise waa maamulka gobolka waa hay-ad wey hay-ad waxaa la yihahdaa waxaa o r t b ayaa la yihahdaa o r t b oo fanka waxay ka helaysaa faw ayay fanka ka helaysaa marka insha allahu tacaala waxaan ka codsanay in la kordhiyo dadkaas si ay noloshooda usoo kabato inta ay xoolahooda u macaanayaan insha allahu tacaala
waaya aada iyo aad baan kuu salaamaya dadka golahan kaa dhegeysanaya dadka wasilada kaa dhegeysan doona maxaa sabtaan caawa ku tiraahdo maxaa sabtaan aad usoo jeediso adaa guddoomiyihii gobolka sanaad maxamuud biyo
marka hore inaan uga mahad celiyo golaha nineteen sixty dhagood hormuudka ka yahay iyo dadaalkiisa soomaalinimada iyo horumarka iyo gargaarka intaba inaan bogaadiyo marka labaadna in hawshii weli ay taagan tahay ahaa gurmadka dadka abaaraha ah oo qofkii isagu si khaasa eheladiisii iyo qaraabadiisii wax u taraya iyo qofkii si maaragtay ka qaybgelaya ololaha iyo gurmadka guudka ma ka qaybgelaya in sadaqada iyo waxbixinta maxaan ku rahdaa ay musiiba insha allahu tacaala waad la socotaan oo xilligaa la rajeynayaa roob waxa weye waa biyo guug weeye guuguna waxa weeye waa bisha afraad shan iyo tobankeeda ayaa si fiican loogu xisaabtami karaa marka muddadaas labada bilood oo soo socda waxa weeye hawlihii gurmadka iyo dadaalkeenu ku jirnay wuu sii socon doonaa idinkana waxaa idiin rajeynayaa sidii horeba aad uga qayb qaadateen oo laydinka bartay gacafurnaanta soomaalinimada islaamnimada dadaalka dadnimada isdamqashada intaba inaad insha allahu tacaala inaad ka qaybgeli doontaan ilaahayna subxaana watacaala wixii aad la baxdaan wuu idin wuu idin kaydinayaa wax adduunkana waa idinka badbaadinayaa dhibaato idinkasoo socotay ayuu idinka badbaadinayaa aakhirana waxa weeye naarta ayaa ilaahay subxaana watacaala idinkaga badbaadinaya ama inagaga badbaadinaya dhammaanteenba qofkii tala geysan karaa iyo qofkii tamar geysan karaa intaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi taqu naara walow bishiki tamra yani xabad timira jeexeed yani allaha ka dhige naarta wax iska xisiya yani sadaqadu waxa weeye waa xajaar bay qofka uga tahay wixii dhibaato ahba yani naartu cadaabta keliya aakhiro ma aha cadaabta adduunkaa jirta oo faqri iyo maxaanku yidhaahdaa xanuuno iyo colaad iyo wax kasta oo qofku uu dhibsan karo ayaa maaragtay cadaab iyo ama dhibaato noqon kara waxaasoo dhan bay qofka waxay ka tahay maxaanku yidhaahdaa ay uga tahay xijaab ay ay uga tahay marka insha allahu tacaala waxaan idinka rajeynayaa idinkana wixii hore aada la baxdeenna ilaahay subxaana watacaala oo ajarkeeda adduunka iyo aakhirada idinku tusiyo dhibaatada idinkaga idinkaga difaaco caafimaad uu idinku siiyo dadka xanuunsanayana waxaa layidhi sadaqada waa lagu duwayaa xitaa daawo mardaakum bisadaqa qofki qof ka xanuunsanayo inuu sadaqad u bixiyo loogu dacayo in qofkaas maaragtay ilaahay ku caafimaadiyo waxyaabaha nabigu caleyhi salaatu wasalaam noo digayo ayay kamid tahay in dadkeena xanuunsanayo ilaahay ku caafimaadiyo kuweena safarka ku jira ilaahay ku badbaadiyo xoolaheena caruurteena ilaahay inuu ku barakeeyo cilmigan ilaahay inuu ku barakeeyo insha allahu tacaala ayaan idiin rajeynayaa inaad halkaa kasii wadaan insha allahu tacaala walahana aada iyo aad baan uga mahad celinayaa yani xiriirka iyo markasta inay fursad isiiyaan inaan la hadlo dadka soomaalida ku hadla ee jooga qurbaha
aad iyo baan ku salaamaya halkaga golaha nineteen sixty iyo fidada ay xiriirkooda leeyihiin sidaas waxaa nagu dhimaaday barnaamijkii gaarkaan la yeelanay gudoomiyaha gobolka